kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiimba kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news dot com idinkoo sidoo kale dhegeystayaal inaga soo booqan karaya shabakada qurbajoog dot com sida lalawada socdo dhegeystayaal maalinimadii shalay ahayd waxaa magaalada hargeysa kasoo degay iyagoo kasoo kacigtimay xarunta jamhuuriyadda jabuuti ee magaalada jabuuti wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo garaad jaamaca garaad ismaaciil oo ka mid ah garaadadii iyo cuqaashii u ololinisay maamulkii laga hoos sameeyey somalilan ee khaatumo garaadka oo wafdi ballaaran hogaaminayay ayaa waxaa halkaa iska soo raaceen wasiirka wasaaradda madaxtooyada somalilan mudane xirsi haddaba jaaliyadda reer somalilan ee ku dhaqan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada ayaan wax ka weydiiyey bal sida ay u arkaan soo dhoweynta iyo kusoo guryo noqoshada garaadka ee magaalada hargeysa iyo somalilanba
bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo magacaygu yahay cabdinaasir maxamuud yuusuf waxaan in yar ka odhanayaa oon badnayn soo guryo noqoshada garaadka horta marka ugu horeysa garaadku waa garaad reer somalilana sidaynu wada ognahayna dee soomaaliya iyo somalilan bay weligeedba kala ahayd waa nin ka soo jeeda somalilan abka isir muddana iminka ku maqnaa arrintu waxay doontaba ahaatee ama cadha ha noqoto ama siyaasad aanu raacsanayn ha noqoto somalilan laakiin maanta wuu soo gurya noqday dhulkiisii buu yimi waa lagu soo dhoweeyey nin qariiba maaha khaatumadii uu ku biiray qudheeda waxaa la filaya inta kale inay ka daba timaado waayo dee somalilan waa midun somalilan laba ma noqonayso dalkii soomaaliya laisku oran jirin dee soomaaliya iyo somalilan buu kala ahaa walba somalilan oo british protectoratekii ahayd iyo soomaaliya oo itaaliya protectoratekii ahayd haddii somalilan ay gobonimadeedii xorriyamadeedii la soo noqotayna waa laga yaabaa maadaama muddo badan dadku ay kala maqnaayeenoo siyaasado fara badan iyo fikirro fara badan qof waliba u aaminsanaa dadka qaarkood inay weli wax kale aaminsan yihiin waanay aaminsaneenba somalilan laakiin ay doonayeen greater soomaaliya oo runtii si xun looga turjumay greater soomaaliyana waxay shantii soomaaliyeed ee muqdisho iyo xamarun may ahayn waxaa runtii arrin aad u wanaagsana soo noqoshada uu garaadku soo noqday oo aan filaya inuu garaadada reer khaatumo ama dhulbahantaba u noqdo hormuud tusa waddada toosan si wanaagsana loo soo dhoweeyeyna waa nin gurigiisii ku soo noqday wuxuu soo kordhin karaana waxaa weeye dee nin bulshadiisii ku talagalay inuu wax la qaybsado sameeyo wanaagba aniga fikir ahaan waxay la tahay inay tahay arrin aad u wanaagsan ciddii ka shaqaysana oo ku mahadsan tahay garaadkuna uu ku mahadsan yahay asalaamu calaykum taasan kaga baxayaan
magacayga oo ah rashiid yuusuf maxamuud anigoo ka faa'iidaysanaya shabakaddan wararka ee qurbajooga garaadka marka ugu horeysa waa hablaynaynaa imaatinka uu yimi uu ka soo guryo noqday somalilan secondly waxaan doonayaa inaan anigoo ka faa'iidaysanaya maxaan ku dhahdaa shabakadda wararka maanta garaadada iyo salaadiinta iyo cuqaashu waa yar inflation sanadahan ugu dambeeyey labaatanka sannadood ugu dambeeyey kolkaa waxaan odhan lahaa garaadadu dhammaantii horta ha ka wada shaqeeyeen iyo salaadiinta iyo cuqaashu giddi wixii dadku wakhtigan iminka loo baahan yahay sida garaadka iminkoo kale garaadkana waan hambalyeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga axmed cali xafiis baa la yaradaa aad baan ugu faraxsanahay garaadka kusoo kordhay kusoo biiray maamulka somalilan birista aan sheegaya waxay tahay awalba dee meel fog kama jirin laakiin dadku waxyaabo fara badan baa iska dhaca oo waa la kala maqnaan karaa laakiin waxaa jirta marka la arko wanaag iyo dan laga shaqaynayo dadku halkiisunbuu iman karaa aad baanuna ugu faraxsannahay waanan ku hambalyeenaynaa garaadka inta kale haddeerto diidana way soo raaci karaan oo maamulka iyo aragtida ay arkaan garaadka iyo mudanayaasha dee waddankii ku soo biiraya way la socdaan meesha somalilanna wax khalada dee kama jiro wadannimo iyo wanaag iyo dad somalilaan ahaan bay ka shaqeeyaan waddankana wakhti dheer baa la soo dhisaayey oo wanaag iyo kalgacal loo samaynayay dhammaanba dadka somalilan degan annana aad baan ugu faraxsanay haddaanu nahay qurbajoogta alberta aad iyo aad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim magacay waa maxamuud qori waxaana jaaliyadda ku nool maxalli waddanka kanada gaar ahaan gobolkan alberta ee magaalada edmonton aad marka hore waxaan u salaamaya maxaan la idhahdaa shabakadda soomaaliya diaspora ama qurbajoog fursadan qaaligeena siisay war labaadka haddaan fikirkay ka dhiibto maxaa la dhahdaa ayay garaadkan maanta soo laabtay garaad jaamac horta waan soo dhaweynaynaa laakiin asxaabteeda kale mid baan kaga duwana waxaan leeyahay maalin walba waxaan aragnaa un habal baa lasoo dhaweeyey habal baa lasoo dhaweeyey habal baa lasoo dhaweeyey anigu waxay la tahay fikir ahaan inay waxaan tahay iska mashruuc mashruuca in wixii aad- ima ficlan in laga dhigo waxa fiican garaadada siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka kasoo jeeda gobolada sool iyo sa- maxaa la dhahay sanaag bari inay dadkooda u- in maxaa la dhahayay ay u turaan waxay waayo- waayo maxay- waxaan la dhahday iminka qabiilka sanay u socotay maalin walba laleeyahay maxaa la dhahay qabiilkan iyo sheekadan iyo waxaan iminka socday maalin walba laleeyahay macnihii dee dee ciidinaha qabiil kuma noqon karta maxani waddan somalilan waa waddan maxaa la kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dee maxaa la dhahay gobob waxay ahayd waddan gaaray ahayd waqtigii laisku biiray waan garanaynaa waxa weeyaan dhibkii inaga soo gaadhay soomaali weyn iyo waxii wayna ognahay maxaa la dhahay mabdi ii baabiiyey xataa soomaaliyan waxay macnikii markii saman saman la weeraray etoobiyana qabiil ku raadinanay marka waxaan leenahay qabiil qaran ma noqdo waxaan leenahay walaalaha maxaa la dhahay gobolada inay oo somalilan wax la qabsadaan waxayna aanu mashruuc ka dhigin maalin baynaanu mid tegin mid soo laabanin aadna waanu soo dhaweyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum anigu magacaygu axmed xasan bardax yahay marka hore cabdiqaadir guleed aad iyo aad baan ku salaamaya shabakadda wararka in soomaaliya diyaasbarana aad iyo aad baan u salaamaya dhammaantiinba anoo kaga faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ee maanta halkan aad nagu wareysanayso Een, haddii aan fikradda garaadka wax ka dhiibto fikradda garaadku waa fikrad aad iyo aada u fiican inuu somalilan yimaado oo hargeysa uu yimaado uu ka soo qayb galo aad iyo aad baan usoo dhawoonaya waayo garaadku wuxuu ahaa dadkii aasaasayaashii somalilan ee asaasay Een, soo dhaweyntiisa iyo maanta uu hargeysa u yimidna hargeysa nin marti ku maaha waa nin u dhashay gobolka waa nin reer soola waa nin ummadda soomaaliyeed dhan garaad u ah ma aha nin uun de meel gaara oo garaad u ah marka waana dadkii somalilan u ahaa hormuudka markaan waxaan leeyahay bacdama uu yahay dadkii markii hore hormuudku ahaa iminkana ka shaqaynaya wanaaggeeda iyo samafalkeeda iyo isku keenkeeda garaadka aad iyo aad baan ugu soo hambalyanayaa inuu maanta uu hargeysa ka dego si fiicana lagu soo dhaweeyo dowladda hawshaa soo qaban qaabisay iyo maxay ahayde xukuumaddana aad iyo aad baan ugu soo iyagana ugu hambalyanaya way mahadsan yihiin waxaan leeyahay mudda reer somalilan waar ayigiina ka tashada asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جمع عقب على حسين عقب سرسر أنا جوعة ومقالة إدمنتون أنا وعند كسر دور نجارات كورة جامعة فرن إيو ورارتي نوح يسلا لحدن كي وقت قرن يساو مركلا مرلحين لا يا جرات الله هيد ورا نوك هذه وحقوق قرنتها هاي maantana wax mushaakilaho ka taagan somalilan ma arkayno gacmuhuna wadajir bay wax ku qabtaan oo haddaanan wadajir wax lagu samayn waxba ma suuro galaan haddii ninba dhinac u jeesto waxbay noo suuro gali maayaan waxaan leeyahay anu wadajir iyo walaaltinimo oo isku niyada ku shaqeeya asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحويان محمود أحمد دوليره haddii aan ka dhiibto fikraddan garaadkan iyo soo guryo noqoshadiisa waxaan u arkaa de horta waa hawl marka dhan laga eego wax u soo kordhin kartaa bulshada reer somalilan maxaa yeelay garaadadu waxa weeyaan dadka had iyo jeer hogaamiya shacabka sida dhaqankeenna uu ka soo jeeday een, waa nimankii dadka iyo bulshada madaxda u ahaa marka waxaan u arkaa inay wax weyn soo kordhinayso oo kala shakigii ummadda iyo isu socodka ummaddu inuu fudaanayo iyo ummadii reer somalilan oo dadkii oo walaaloobay garaadkana aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana tusaale fiican u noqon doona insha allah kuwa dambe ee garaadada dambe ee cadhada ku maqan ambaba isaga marka hore la magacaahaa inay waddadaa tubta nabadda qaataan ee mudane axmed siiraanyo uu u fidiyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم anigoo magacaagu yahay mustafa maxamed cali joogana magaalada edmonton ee albera waxaan marka hore aad iyo aad ugu mahad celinayaa shabakadda ee somali diaspora ama qurba joogta oo fursadan qaaliga ah siisay inaan wax ka idhaahdo Eh, nin ka mid a odayaasha somalilan ahna garaadka garaad jaamac cabdiqani oo kusoo laabtay na- amiin u yimi in magaranaysaa wada hadalla iyo in la dhameeyo magaranaysaa wixii khilaafyadii muddada badan soo taagnaa eh, magaalada so- ee dalka somalilan magaalada hargeysa marka runtii waxa weeyaan waxaan magaranaysaa aan lagu dhammayn wadahadal ama heshiis ma dhammaadaan marka macnihii waxay dilo u tahay ama ay u noqon kartaa dadka kale ee la midka garaadada Eh, waayo bulshadan in badan bay magaranaysaa bulsha- bulshadan gobolka ee sanaag waxyaalo badan baa ee u baanayd in laga magaranaysaa ee aawi marka aad iyo aad bay u u mahadsanyihin baan oran lahaa aniga Waa- waana ku faraxsanahay
waagaga dhegeystayaal intaa waxaa ku eg afkaartii aan ka ururiyey jaaliyadda reer somalilan ee ku nool magaalada edmonton ee dalka canada oo markaa afkaartooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan guryo noqodka iyo kusoo guryo noqodka garaad jaamac garaad ismaaciil ee uu hargeysa ku tegey kiyo garaadku uu ka mid ahaa isimo fara badan oo markaa u ololeyn jiray maamul laga hoos sameeyey somalilan oo la yidhaahdo qaatumo intaanu hawada dib ugu kulmi doono waa sidaa iyo nabadgelya cabdulqaadir xuseen oo idin salaamaya